gudoomiyaha guddiga qaxootiga barakacyaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo madaxa xafiiska barnaamijka horumarinta mashaariicda hay-adda qaramada midoobe yaweybayo kormeerena hanu kumide hereyo deganyin dadka barakacyaalka ee magaalada baydhabo walibayo hindheendheenka suubyana kaamamka barwaaqo iyo xanaana meelaas ayoo ka noolin dad badan siyaabo shalduwagnayo hanku barakaceen deegaanadiyo silan ogaada xaaladiyo ka noolin iyo weliba baahidiyo gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir cali maxamed iyo waliba uuse faahfaahin gubiyey ulajeedka kormeersho iyo u dadka barakacayaalka ee ka jaraan kaamamka barwaaqo iyo xanaana landhisi hoololyo ka qobsadayeen shirarka
barwaaqo dhulkii dowladda biiday ee la dejiyey barakacyaasha kaasoo dowladda iyo cidda qaramada midoobay ee qaxootiga marka la hagaabay lankasaw iyo nasiyaab kaasoo shalay unkooyi wafdi oo naag marka magacaaba paula guwera oo madaxa barnaamijyada horumarineed u qaabilsan ee ciddaas kaasoo shalay oo baydhabo kulamo kale weel dhati gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada oo arrimaha xalka waara kula hadalaasi wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed uu shir la qaateen kaasoo kula hadalaaysiyo xal waara loogu gaari lahaa barakacyaashan ee ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo barnaamijyada horumarineed ee qorshaysan ee dowladda koonfur galbeed waxaa kaloo maanta ay la kulami doonaan saacadaha soo socdo wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan maanta kormeerkaasi aan ku soo wada marnay iyadoo ay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay hogaaminaysay iyo hay-adda qaramada midoobey u n s r iyo madaxa u n s r xafiiska ee magaalada baydhabo iyo iyo wafdiga naagta waday oo hormuudka ahayday baawla guwera oo madaxa barnaamijyada horumarineed iyo hay-adda maxalliga ee afwan kuwaasoo lasoo indheindheynayey siddeetan iyo siddeed deegaano oo guryo ah oo halkaasi loogu sameeyey dadkii barakacayaasha ahaa kaasoo ay dowlada dowladda hoose ee degmada baydhabo ay u deeqday dhow oo ay ku dhisaan guryahaasi oo ah ka jawaab celinta dhinaca xaaladaha degdega ama afka qalaad loo yaqaano emergency oo aan kadibna ay u gudbi doonaan marxaladda labaad oo ah in loo raadiyo ama loo dhiso xal waara oo ah deegaana ah kaasoo qorshaha ay ugu jirto ee dowlad goboleedka koonfur galbeed qorshaheeda wasaaradda qorsheenta iyo dowlad iyo maamulka oo degmada baydhabo iyo wasaaradda howlaha guud iyo waaiyo guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo lagu taakulayn doono dadka barakacayaashaa si ay u helaan hooy fiican oo ay ku noolaadaan intaas waxaa sii dheer waxaan soo wada marnay meelihii laga dhisay sentarada oo ay ka mid tahay zoonka xanaano halkaasoo isagana kormeerkii aan ku soo dhammaystirnay sentarkii la dhisay loogu talagalay meeshaasi in dadka qaarkooda cabashooyinkoodii ay ku gudbistaan ayna naqdaan meelaha ay ku kulmayaan aaraahdoodii ay isku dhaafsanayaan si waxyaabihii ka soo baxo oo ula soo xiriiraan guddiga qaxootiga barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed kadibna aan ula xiriirno hay-adaha ay qusayso waxyaabaha baahiyaha ay markaas ayaga ay tabanayaan guddiga qaxootiga barakacyaalka koonfur galbeed ayaa awoodaan dadaalo la ka hormariya u arrimo halka waariyo weliba sidii guryaalanka dhisi lahayay barakacyaalka degan dhuulalkaiyo biidii dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya